إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام وسلم تسليما كثيرا أما بعد كتاب الحدود waxa uu u baab yahay xuduudda ama xeer ciqaabeedka islaamku u dhigay qofka dembaaba alxuduud waxaa looga jeedaa cuqubada la mariyo qofka mujrimka ama dembiilaha mararka qaarkood way dhacdaa nafsulmaxaarib waxa ilaahay uu diiday qudheeda in lagu sheegaba xad tilka xuduud ullaahi falaa taqrabuuha waxaasi waa wuxuu ilaahay xaaraantinimeeye ha u dhowaanina mararka qaarkoodna waxa ay noqotaa waxa ilaahay uu faray in la falo waxa amar ilaahay uu ku bixiyey in la sameeyaaba mararka qaarkood xaddu noqotaa tilka xuduud ullaahi falaa tactaduuha taasi waa xaddii ilaahay uu dhiga ha tallaabina marna waxaa looga jeedaa tan iminka aynu sheegnayoo waa ciqaabta qofka dambaabo la marinayo nebigu calayhi salaatu wasalaam qofka waajibka u yaalla isagoo sharxay waxa uu ku soo koobay xadiid xasan ah oo uu warinayay daara qudni can abi saclabata alkushani xadiidkaasi waxa uu tilmaamayaa hawsha inoo taalla afar jumladood buu kusoo tilmaamay waa axaadiidta baabka nusuusha u ah ina allaha farada faraa'ida falaa tudayicuuha wardadiio ilaahay waxa uu idin idinku waajibiyo waajibaad buu idin saaray waxyaabo farala baa la idin saaray waxyaabaha faradka ah ilaaliya waajibaadka ha dayicina buu nebigu uri calayhi salaatu wasalaam وxarama xurumaatin falaa tantahikuuha waxyaabana wuu xaaraantinimeeyo ha u dhowaanina buu yidhi waa ha dilaacinina faraha la gelina waa ereye khatara wuxuu ilaahay xaaraantinimeeyeyne ka hadha waxadda xuduuda falaa tactaduuha meelna wuu calaamadiye wuxuu hi halkaa ayaan laga tallaabin waa khadkii casaaye ha u dhowaanina ha tallaabina waa saddex wasakata can ashyaa min hayri nisyaan waxyaabaha qaarkoodna ilaahay waabuu ka aamuso xalaal iyo xaaraanka uu yahay muu sheegini falaa tabxauu canha de ha baarhbaarhina iskaga iska iga in shaygaa asalkiisu uu yahay dee xalaal baa muuqanaysa waaya waa waxyaabaha mucaamalaadka iyo wixii aynu intifaacsanayna iyo wixii aynu cunayna laakiin cibaadaadka iyo asalkeedu waa tawqiifi waa inaanu asalkiisu mubaax ahaynoo qofku wuxuu doono aanu samayn karin abdaacda waxaa la idhahda budciga ruux dumara iyo la dhaqankeedana asalkiisu waa inaanu mubaax ahayne xaaraan uya ilaa sharci lagu xalaashado labadaa marka laga soo reebo wixii kale ee nasku ka aamusay looma tallaabay xikmadda sharcigu xuduudda uu dhigay iyo xeer ciqaabeedka waxaa macruufa dadku inuu laba qaybood yahay qayb miyir qabto oo wanaagsan oo qalbigu u nool yahay kaa qur-aanka anfaca wax sheegmada iyo waanada wanaagsan iyo wacdigaa kaa joojiya oo waxa uu leeyahay waacidu nafs damiirkiisaa kaa askari u ah oo joojiya qaybna dadkama miyir qabaanoo irbaddii shaydaankaa ku mudan markaa cid walba way jiirayaan iyagoo miyir qabin kuwaana waa lagama maarmaa markuu qur-aanka soo dhaafo xadiidka soo dhaafo wacdiga uu diido waanada diido ee naftiisa uu u farul xidhan yahay iyo shaydaanka bir loo dhigaa waa inay jirto birtaasina waa ciqaabtan la marinayo dadka qaarkoodoo dee iyagu heegama gooste way jiraanoo xaddaba tallaabay oon islaamba ahayn oo islaamka weerar ku ah iyagana sidoo kale kuwaa dee jihaad baa lagula dhaqmaa xuduud lama idhaahdo xuduud waxaa lagula dhaqmaa sidoodaba wixii muslina un xad lama mariyo gaal gaalka isaga marka la dilayo kufran baa loo dilaa iyo jihaad baa lagu dilaa nasku markaa qaybaha waxaa laga fahmayaa aayadda suurat اlxadiid laqad arsalnaa rasulanaa biاlbayinaat waanzalnaa macahum اlkitaaba wاlmiisaan liyaquuma annaasu biاlqasd waanzalna alxadiid fiihi ba'su shadiid wamanaaficu linnaas waliyaclama allahu man yansuruhu warasulah ina allaha qawiyu casiiz waxaan soo deji soo dejiyey baa ilahay u waxaan soo diray rusul kutubna waan usoo dhiibay macnaheedu waxa weeye liyaquuma annaasu bilqisd si dadku cadaaladda ay ugu toosnaadaan oo qur-aanku dadka uhago qur-aanku si uu dadka dee uhago iyo diinta waanzalnaa macahum alkitaaba waalmiisaan si cadaaladdii waxyiga loo raaco kii miyirka qaba aynu sheegayna baa taa ku qancaya waa muslimka hagaagsan oo wuu raacaya wuu diiday soo maaha waanzalna alxadiida baa markaa ilaha xadiidkii waa birtii xuduuddan lagu fulinayay xuduuddan dee waxaa lagu fulinayaa bir iyo xadiid baa lagu fulinaya waanzalna alxadiid fii ba'sun shadiid dalaayadaa daran baa la marinaya marka saasay tahayoo dadkuna waa ku edabsanaya asalkeeduba qofku hadduu dareemo tallaabada xune uu qaado in jawaab laga siinayo jawaabaan dhayldhayl iyo ciyaar iyo safaad toona lahayn oo run ah in laga marinayo hadduu dareemo waabuu yaraanayaaba faldembiyeed kutubu taariikh qaarkood baa tilmaama xeer ciqaabeedka gacangoynta la idhaahdo afartii khulafada wakhtigoodii ilaa lix qof in la fuliyey waa muddo afartan sannadooda tobankii sanaba hal qof baa ku hagaagaya maxaa la odhan karaa markaa shareecadda raaciddeedaa waxa ay leedahay samaaxa barakay leedahay samaaxadda shareecaddu marka la raaco barako weyn baa ku jirta dadkaaba miyirku iskaga soo noqonayaaba laakiin dadku waxay u baahan yihiin in badan baa isyaalyaal ku socotee cid runta sheegaysa un inay arkaan gaalada united nationka ka warramayoo waxay idhahdeen meeshan afghanistan la idhaha in iminka mukhaadaraadka uga taag laanahay mulla cumar ninkii la odhan jiray hal baarigaraafku ku joojiyey bay idhaha mulla cumar wuxuu ahaa ninkii sheekh ahaa ee haystay daalibaanka hal mar unbuu iyadoo la kari laayo meel walba wareerisay daroogadaas ayuubuu qoray faqrad yar ama laba sabar oo uu leeyahay maanta laga bilaabo daroogadu waa xaraam qofka lagu arkaana ciqaabtaasuu leeyahay dadku waxay ogaadeen mulla cumar iyo kooxdiisu ay ogaayeen inaanay been sheegayn inaanay niman safaadaya ahayne ay ka runtahay bay ogaayeen dabeedna kii beeranayo kii dhoofinayaba way ka hareen kolkay gaaladu yimaadeen bay beelaan ayay beereen dadku oo ay dhoofintii iyo beeriddiiba bilaabeen marka balaayadiiyo kufrigaa wada socdo weeye dadku marka ay ogaadaan in waxaasi uu run yahay xerciqaabeedkuba uu yaraanayaaba waayo taasi waa sirta share sirta shareecaddu xeer ciqaabeedkan usoo rogtay jaraa'imkaa yaraanayaba marka ilaahay ku tilmaamayo waxa uu leeyahay kutiba calaykum alqisaas walakum fi lqisaasi xayaatun ya uli lalbaab dilka laftiisa nolol idinku sugantay baa leeyahay qisaas wuu ka duwan yahay qatli wuu ka duwan yahay qisaastu waa dilka xaqa ah dil oo dhan kuma joogsado nolosha kuma timaado ee waa dilka xaqabaa magaciisa qisaas la idhaah habayaynaan kusii dheeraanine taa waktigii la arkay waxa ay ahayd runtii dee mid laga markhaati furayo wanaagga dhashay iyo amniga dadku amniga ay doondoonayaana ilayska ku hayaan lacag iyo adduun laguma keeno iyo madaxtinimo iyo waxaasi diinta iyo waxa lagu keena cadliga xuduuddu alxuduud zawaajir zawaajir wa jawaabir wa kawaafir zawaajir weeye xuduud oo dadka sidaa aynu horeba usoo sheegnay sajri bay kaga samaysaa xumaanta way ka joojisaa kawaafirna weeye kawaafir ilaahay dembiguu kaga dhaafaa qofka sida aynu ka arki doonno axaadiidta soo socota qofka marka xeer ciqaabeedka laga fuliyo dembiga ilaahay uu kaga dhaafaya yukfar biha dam toobad bay waatan gabadha toobad keentay nabigu ammaanaya arki doono wakadalik jawaabir jabri bay u noqonaysa qofkan wixii loo geystay isaga ah dhibanaha ah dhibgeysi marka looga xaq qaado jabri buu helaya jabran limaa faata canh wixii ka tegey qofkan marka xaquuqulisaanka la ilaalinaya waxa weeye mujrimku wixii uu qaatay iyo wuxuu dhacay iyo wixii uu geystay marka intii uu geystay in leeg loo geysto jabri baa imanaya kabitaan markaasaa xuquuqulisaanku jiraa markaas ina alxuduuda zawaajir wa kawaafir wa jawaabir saddexdaa xigbadoodba waa ku jiraa waxa aada arki doontaa xuduudda marka qofkii uu noqdo qof xadhig laba sitaana ayuunbuu bannaanka u soo baxaya laakiin inta si uun looga yaro warwareegi karayo waa la iska dhaafa axaadiisaynu ku arki doonaa haddii shubha iyo medmadoobo soo galo xeer ciqaabeedka xaqa ilaahay waa laga dayn karaa markuu se ku caddaadun baa laga daynaya sharcigu sidiisaba kama duulo mabda'u rafci laakiin waxa uu ka duulaa mabda'u dafci oo macnihiisu uu yahay ka hortag iyo fujin balaayadu ma waxa habboon intaanay imanin in laga hortago mise waxa habboon marka ay timaaddo in xal loo raadiyo de waa sida cudurka un alwiqaayatu khayru min alcilaaj waa xikmad jirta marka in cudurka laga hortagaabaa ka wanaagsan in la daaweeyo waa laba mabda oo kala jira laakiin mabda islaamku qaatay waxa weeyaan mabda addafci ka hortag in la sameeyo oo wixii xeer ciqaabeedka keenayaa laga hortegaya haddii ay sinadii iyo haddii uu dilkiiya iyo haddii uu dhaciya iyo haddii uu khiyaam wixii dilka ke wixii jariimadda keenaya marka horeba ka hortag baa loo samaynaya lidaalik baa qofku haddii ay kasoo muuqato waxaa inuu samaynayo la dayn maayo oo la qabanaya tahdiidbaa lagu qabanaya qofka hadduu cid u hanjabo hadduu fitna abuur yahay baa la qabanaya oo qof kale uu doonayo inuu waxyeelo sameeyo ama qabaa'iliya wax isku diroo dadislaayo haluma jar taa waxa ka duwan nidaamka qaarkood ay qaateen dowladaha gaalada qaarkood qaateen in mabdaw rafci laga duuloo ah waxaan hortaa dhaceen dii la idhaahay bal waxbuu dilayaa ama waxaasuu samaynaya dee hortaa sameeye ma odhanay annaga aragnayna wuxuu sameeyey maxaan ku qabanaa waa beriya waa kalimatu yuraadu biha kalimatu xaq yuraadu biha baail qofkii qori buu sitaan